xanuunka shibanbiyoodka inta badan waa uu kordhaa xiliyada kulaylaha iyo abaaraha ay jiraan haddaba waxaad u baahan tahay inaad samayso si aad caafimaadka naftaada iyo tan qoyskaagaba aad u ilaaliso sidan mar walba karkari biyaha la cabayo ama ku dar biyo sifeeyaha aw kutaabis mar kasta ku kaydi biyaha la cabayo weel nadiif ah gacmahaaga ku dhaq saabuun mar kasta oo aad cunto diyaarinayso iyo inta aadan cunin sidoo kalena dhaq gacmahaaga mar kasta oo aad suuli isticmaasho fariintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas iyo laanqayrta cas
miyaad ma tagaysaa mase shibanbiyood baa ku haya alla kuwani waa calaamadaha lagu garto in uu xanuun shibanbiyood ba anigu hayo si dhaqsaah ku booqo xarunta caafimaadka ee ururka bisha cas ee kuugu dhow si aad u hesho daryeel iyo daweyn bilaash ah oo warees ayaa sidoo kale lagula talinayaa in la isticmaalo dadka oo idil si loo daweeyo shubanka fariintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas iyo guddiga caalamiga ah ee laanqayrta cas